Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga aan internet ku leenahay ee v o a somaali dot com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha meyna waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
runtii halkan waxaa lagu arkay wax naga wada ilmaysiiyey oo naga murjiyey dad rafaadsan waayeel iyo carruur iyo haween iskugu jira Een, baaqna waan u jeedaynaa runtii dowladda soomaaliyeed oo horeyn u ballan qaaday Een, hoostan uga xariiqday yemen inaynan noola mid ahayn dadka kale kaasi wuxuu ahaa xildhibaan ibraahim saalax dayfullah oo ka hadlayay qaxooti ka soo cararay dalka yeman oo la dejiyey goobo ku yaalla magaalada muqdisho warbixin ayaan idinka haynaa waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan doorashooyinkii dalka etoobiya oo si nabada shalay ku soo xirmay ciyaaraha kubadda cagta oo ku soo xoogaysanaya gobolka hiiraan cisbitaal weyn oo laga hirgelinayo gobolka gado iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta dalka mas-uuliyiin ka tirsan dalka maraykanka ayaa ku eedeeyey ciidamada dalka ciraaq horumarrada ay maalmihii u dambeynayay samaynayeen kooxda daacish taas oo wararku sheegayaan in kooxdani ay qabsatay goob kale oo ku taalla xuduudda islamarkaana ay ku dileen boqolaal qof kooxda daacish ayaa dalka ciraaq gacanta ku dhigtay goob lagu magacaabo alwaliid oo ku taalla xuduudda ciidamada dowladda iyo xogaga taageeraya ayaa sii xoojiyey weerarada ay ka wadaan gobolka cambar laakiin waraysi uu sii bixiyey xogayaha difaaca maraykanka ash carter ayaa isagu dhaleeceeyey habka ay dowladda ciraaq uga falcelisay weerarada kooxda daacish wuxuuna u sheegay telefishinka c n n in tallaabada ay daacish kula wareegtay ramaadi toddobaad ka hor ay muujinayso sida ciidamada ciraaq aanay diyaarka ugu ahayn in ay dagaalamaan
dhanka kalena dalka siiriya hay-adda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota dagaalada dalka siiriya ayaa sheegtay in ururka daacish ay dil ku fuliyeen ilaa iyo laba boqol iyo toban iyo toddoba qof oo ay ku jiraan caruur waxaana dilkani uu ka dhacay gobolka dhinac bari dalka siiriya ku yaala ee xumus waxaana dilkaasi ka dambeeyey markii ay maleeshiyaadka daacish gacanta ku dhigeen magaalada taariikhiga ah ee balmayaara hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadka ay laayeen ururka daacish ay ku jireen kalkaaliyaal caafimaad haween caruur iyo weliba askar ka tirsan kuwa dowladda syria hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in xabsiga ay dhigeen ilaa iyo lix boqol oo qof oo kale madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha rami cabdiraxmaan ayaa u sheegay wakaalada wararka ee faransiiska in dadka la laayay qaarkood madaxa laga gooyey halka qaar kalena xabad iyo midi lagu dilay xogayaha guud ee qaramada midoobay banki muun ayaa cambaareeyey dilka hogaamiyihii mucaaradka ee dalka burundi isaga oo ugu baaqay dhinacyada oo dhan inay ka dheeraadaan gacanka hadalka islamarkaana ka shaqeeyaan sidii looga bixi lahaa xiisada siyaasadeed ee dalkaas ka taagan xogayaha ayaa sheegay in dilka maalintii sabsida loo geystay hogaamiyihii xisbiga mucaaradka ee u b d in ay helis gelinayso in la abuuro jawi is-aaminaadeed iyo weliba tallaabo lagu xallinayo rabshadaha ka jira dalka burundi war uu soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobay ayuu ugu baaqay mas-uuliyiinta dalkaas in ay ka dheeraadaan shirqoolada siyaasadda ku lugta leh islamarkaana ay dhinacyadu ka qayb galaan gogosha uu fidiyey ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka burundi subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington warar kala duwan ayaa idiin soo socda marka horese aynu ku horeyno dalka etoobiya doorashadii madaxtinimada etoobiya ayaa si wanaagsan u soo gabagabooday shalay gelinkii dambe doorashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay tan iyo dhimashadii mele zanaawi ra-iisul wasaarihii hore dalka etoobiya xisbigiisa ayaana la filayaa in uu si weyn ugu guulaysto doorashada waxaana ay mucaaradku ku doodayaan in ay dowladda gacan adag ku qabatay doorashada iyadoo isticmaashay xeelado waxaana ay doorashadan ka soo qaadeen wax aan jirin wariyaha v o a anita powell ayaa warbixintan ka soo dirtay adis ababa falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
safafka codbixinta ayaa si wanaagsan loo simay marka ay qoraxdu soo baxday shalay oo xad ahayd dadka ayaa ishaystay dacal walba goobaha codbixinta sida iskuulada goobaha shirarka guud ahaan magaalada adis ababa oo hadda si weyn u koraysa dadkeedana lagu qiyaasay inay ka badan yihiin saddex milyan oo qof laakiin inkastoo guushu tahay mid guud haddana dhinacuun ayay u badan tahay e b r d f waxay wadanka soo xukumayeen tan iyo sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii kadib markay xukunka ka tuureen hogaamiyihii hantigoosadka ahaa waxaana ay mucaaradka ku guulaysteen doorashadii hore hal kursi oo baarlamaanka ay ka heleen oo keliya doorashadan oo ah tii ugu horreysay tan iyo markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii dalkaasi mele zanawi sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobanka master meles ninka bedelay xaylamaryan desalen ayaa ah nin qunyar socda oo aqoon-yahan ah waxa uu u safray deegaankiisa oo ah tuulo baadiyaha dhanka koofureed ee dalkaasi ku taala si uu codkiisa usoo dhiibto xisbiga xaylamaryam ayaa dhowaan isku raacay in muddada xilka ay noqoto laba jeer oo keliya ama laba xilli oo keliya taasoo ka dhigaysa in haddii uu ku guuleysto doorashadan ay noqonayso markii ugu dambeysay ee xilka qabanayo caasimadda adis ababa mid ka mida shaqaalaha dhismaha oo lagu magacaabo tekenya wasa oo ah soddon jir ayaa waxa ay shaqadeedu tahay dhismaha waxaana ay sheegtay in sababta ay u taageerayso e b r d f ay tahay horumarka dalka uu ku tallaabsanayo Nice, very nice. Good, this government.
way fiican nice.
tahay aad bay u fiican tahay Good.
dowladdan aad bay u fiican tahay wax walbana waa ay wanaagsan yihiin balse dhinaca kale magaalada mid ka mid a ardayda jaamacadda adis ababa oo codsatay in magaceeda lagu soo koobo meron ayaa xoojisay sheegashada mucaaradka ee ah in ay xisbiga talada haya ay doorashada ka dhigeen hal dhinac oo xaggooda uun ah the ruling party has been monopolizing the media and xisbiga I don't talada know, haya even when they waxa were trying uu to raise majaraha u qabtay awareness about what they warbaahinta are, they had more xitaa power, ma more ogi marka ay influence.
mucaaradku sheegayaan baraarujintooda ama idahyadooda ku aadan They started waxa ay basically yihiin going ama ay forward about dadka u saying qabanayaan minority and Madreg, we just dowladda wanted ayaa us to awoodda fix what ugu they are badan leh doing.
iyada ayaa warbaahinta iyo doorashadaba awood ku leh dhinaca kale lama siinin wax wakhti fiican ah waxa inoogu horreysa oo aanu maqalnay mucaaradku waxa ay qabanayaan gaar ahaana xisbiyada samayawi ama bluebody iyo madreg oo ah xisbiga labaad ilaa iyo saddex toddobaad ilaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay aniga ila tahay in xisbiga talada haya uu maroorsaday codayntii iyo weliba dhammaan doorashada kormeero doorashadan dusha kala socda oo ka tirsan xisbiga talada haya magaciisana ku soo koobay cabdikafuur ayaa ammaanay hanaanka doorashada This election is perfect, democratic, fair.
doorashadan waa mid wanaagsan dimuqraadi ah cadaalad ah ilaa iyo haddana howlaheedu si wanaagsan ayay u socdaan balse wanaaggaasii hore waxaa hoos yaalla dhibaatooyin badan sanadkii labadii kun iyo sagaalka sharciga ka hortagga argagixisada waxa uu keenay in la xiro tiro badan oo wariyaal ah kuwaasoo xukunno dhaadheerna lagu riday waxaana ay wariyaashaasi ahaayeen kuwo si muuqda uga soo horjeeda dowladda qaar badan oo ka mid a waa dibadjoog wariyaashaasi waxayna ka baxsadeen faafreeb ay sheegeen in ay dowladdu ku samaynayso wararkooda iyo warbixinadooda xaakimka maxkamadda sare dagne maleku ayaa ammaanay doorashadii shalay waana isla xaakimkii diiday codsigii dib u eegista ama raacfaanka dacwadda xukunka siddeed iyo tobanka sanaha ee lagu riday wariyaha haysta abaalmarinta caalamiga ah eskinder neega really uh, free.
runtii waa xor doorashadani waa caadi mana jirto wax dhibaato ah v o a waxay isku dayday inay fikirkooda weydiiso dhowr ka mida dadka codkooda dhiibanayay si ay u hesho fikrado kala duwan oo ku aadan doorashada balse qaarkood waaba ay ka carareen kaamarada natiijooyinka hordhaca ah ee doorashadan ayaa la filayaa toddobaadkan dhammaadkiisa waxaana natiijada kama dambaysta ah la sugayaa labayo labaatanka bisha juun ee soo socota
wariyaha v o a anita pool ayaa warbixintan ka soo dirtay adis ababa falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysay
halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaxootiga ka soo cararaya dagaalada dalka yeman oo isugu jira soomaaliya iyo yeman ayaa shalay la dejiyey xarunta jaaliyaddii hore ee yeman oo ku taala deegaanka beexaani oo ka tirsan degmada shibis wariyaha v o e-da axmed xasan colaad ayaa booqday xaruntaasi oo la sheekaystay qaar ka mida qaxootigan iyo noloshoodaba
deegaankani beexaani oo ah halka dadkani qaxootiga ah la dejiyey ayaan kula hadlay qaar ka mid ah qaxootiga oo isugu jiray soomaali iyo yemaniyiin magacaadoola duulaa la dhahaa hayeluul dadki yimidaa ka mid taha yaman haa bal ka war halkan maanta jaaliyadii aad timaadeen ekis jaaliyadii yaman bal ka waran sida maanta halkan u timaadeen maasha allah meeshaan loo soo dhaweeyey walaalaheen aan loo soo dhaweeyeen maasha allah xadhibku ma qabno waa qadeen waa nala soo sharfe cabdilqololaa nala sii joodaryaala nala siinoyaa iyo jiif ah kulli diyaaree na wada yihiin waa kaasaa yaa halkan idinkeeno idinku soo dhaweeyey walaahi jaaliyada noo soo dhaweeyeen iyo kana soo waceen hal meesha la isku wada imaadaa lalahay waa isku wada imaanaan kane maasha allah waan soo dhaweeyeen waa kaasaa marka dowladda soomaaliyeed iyo dadka maaragtay samafalka bixiyo maxaa ka codsanaysaa maadaama halkan aad timaadeen qaxooti ku tihiin dalkii aad ka soo dagaallo ahli a uga soo cararteen dalki balka war والله إن شاء الله وحي إلهي إنه قدر ما قفين كل بأنك ما شاء الله وضي جوجنا وحي إلهي إنه قرو لقفاي ما قتاع ذي meeqaa carruuraa wada أفرع وطا عفر عيال أقول إيه أنا وطا أنا مركب safiya maxamed cibaadi waa haweeney u qaabilsan gacansiinta dadkani waxayna v o e-da uga warantay dhibaatada keentay dadkani maanta een, gurmadkii oo qaybtii jaaliyadda ayaa maanta na soo gaartay gurmadka maalmahan oo dhanna waa socday qaybta jaaliyadda maanta noo bilaabatay imisay ahayn dadka maanta halkan yimid dadka Ekis halkan jaaliyadii iyo dadka jaaliyadda maanta ku- oo maanta een, een, een, noo yimaadeen waxay ahaayeen konton iyo toddoba qoys aan u malaynayaa qayb kalena hadda kadib ay yimaadeen een, Maxay isugu een, jireen?
kowdii duhurnimada iyo wixii ka dambeeyeyna qaybaa noo timid oo dumar iyo rag iyo carruur intaba waa isugu jireen waa dad odan wada maatiyahoo ka soo cararay dagaaladii ahaayeen dhibaato soo kaxaysa iyo guryahoodii iyo waddankoodii dagaal ka soo waday iyo dhibaato ka soo waday ahayd waxayna yimaadeen waddan ay ay- ay leeyihiin waddankiina waaye ayna dhibaatana kala kulmin soo dhoweyn wacanna ay ka heleen maanta gurmadka ugu horreeyaan samaynay kaamkiyaan rabnaa inaan uga shidno een, jaalidda dhexdeeda oo raashinkoodii aan ka diyaarino ilaa ay qof kastaahoo siday rabta ay ka helayso ilaaha laga helaahe wixii karaankeenna oon qaban karno inaan qabanno Een, jaaliyadaha soomaaliyeed iyo kuwa dibadda ku wada nool oo dhan oo islaamka oo samafalka jecelna waxaan jecelnahay inay nagala qayb qaataan Ay gacan ka geystaan, soo.
gurmadkan oo culus aan samaynayno inay gacan ka geystaan ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa iyagana waan u sheegaynaa dadkani waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhalatay dalka yaman waxayna ii sheegeen in ay ka soo safreen magaalooyinka sanca iyo maqa kadibna markaba ay soo raaceen laba maalmoodna ay u soo socdeen berbera sidaana ay ku soo mareen hargeysa muqdishona ku soo gaareen waxayna u mahad celiyeen dadka banaadir ee walaalaha ah ee soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم علاء القحازي نازح يمني أتيت من صنعاء إلى المخاء وخرجت عبر المركب إلى جلسنا نسافر يومين إلى بربرة ومن بربرة إلى هرجيسة وبعد هرجيسة إلى مقديشو أيوة واستقبلوننا أخواننا هنا من البنادرة وكلمة شكر آه، للصومال وأخواننا وشعبنا شكر xildhibaan ibraahim saalax dayfullah waa mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuuna ka hadlay dadkani qaxootiga ah sida ay ku yimaadeen dhismahani jaaliyadda yaman ee muqdisho Een, runtii maanta meeshan waxaa iskugu yimid dad fara badan oo magaalada ku kala daadsanaa waxaan halkan ku ballaminay een, xubnaha bulshada rayidka qaybahooda kala duwan iyo xukuumadda Een, waxaa halkan iskugu yimid xildhibaano badan iyo wasiiro iyo hay-adaha samafalka qaar fara badan oo ka mid a iyo bulshada qaybaha ah, qaybaha bulshada qa- qaybo fara badan oo ka mid ah runtii halkan waxaa lagu arkay wax naga wada ilmaysiiyey oo naga murjiyey dad rafaadsan waa yeel iyo carruur iyo haween iskugu jira Een, sida hadda aad aragtidna hadda qadadii ayaa halkan hadda lagu siiyey oo si deg dega ayaa halkan qadada hadda loogu diyaariyey Een, cashadoodiina hadda ayay kulley di- diyaarinayaan maamadu iyo sida hadda ay idiin sheegeen marka dhinaca dowladda wax gacana ma ka helen dadkan weli hadda qadadaas waxaa is abaabulay maamulkii een, idaarada jaaliyadda yeman ee halkan Een, maqarkan hadda aan soo aan soo dejinnay ayaga ayaa is abaabulay ayaga ayaa hadda hawshaas gacanta ku haya Een, baaqna waan u jeedaynaa runtii dowladda soomaaliyeed oo horeyn u ballan qaaday Een, hoostan uga xariiqday yeman inayna nolol mid ahayn dadka kale dad abaal nugule inay yihiin dad shalaynu soo dhawey markaan u qaxnay xafiisadanada iyo dowladanada maanta inta ugu badanna ay ka shaqeeyaan runtii ardaydii halkaas wax noogu soo barata ha ahaadaan dhakhaatiir ama ha ahaadaan injineero ama ha ahaadaan dad maamul iyo maaraynta soo bartay marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxay hoosta ka xariiqeen in dadka yeeman aad runtii loo tixgeliyo oo laga hormariyo xitaa muwaadinka soomaaliyeed sida ayaguba shalay ay sameeyeen walaalahan yemaniyiin markaan ku soo qaxnay haddaba dad badan oo soomaaliyeed oo ka soo firxanaya axmed xasan colaad v o a muqdisho
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga ameerika iyo yurub ayaa mashaariic kala duwan ka fuliya soomaaliya sida dugsiyo ceelasha biyaha iyo cusbitaallo taasi oo ay ka faa'iidaysaan dad fara badan haddaba hay-adda geda foundation ayaa cusbitaal cusbitaal weyn ka hirgelisay gobolka geda cusbitaalkaas oo ay ka dhiseen magaalada garbaharey wariyaha v o a cabdikaafi yuusuf aadan ayaa ka qayb galay kulan ay jaaliyadda reer colombos isku yimaadeen wuxuuna ka waraystay dhismaha cusbitaal saacdiye cabdi daahir oo ku magac dheer sacdiyo jakam oo ka mid a aasaasayaasha ururkan samafal
horta founderska isbitaalkan waxay ahaayeen laba gabdhood waa canab cali xaashi iyo asiili dhaba cadeeyo labadoodii iyagoo arintaas ka hadlayay ayay aniga toronto igala soo xiriireen sidii arintaas aan wax uga qaban lahayn ololihii aan bilownay ayaa maanta ilaa heerkan uu soo gaarsiiyey isbitaalka gabar baan dirsannay oon u dirsannay halkaas iyadoo dowladna caawinin cid kalena caawin hay-ad kalena caawinin shacabka ummadda soomaaliyeed un wixii laga soo qaaday ay isbitaalka ku dhiseen maantana heerkan uu soo gaaray insha allah marka waxaan rajaynaynaa wadanka intiisa kalena inaan saas u caawino oon u dhisi doono marka isbitaalkii oo hadda gabagabadii joogo oo u baahan qalabkii iyo waxyaabihii kaasaan maxaa la yidhaahdaa aan maxaa la yidhahdaa aan hadda aan ku isku taxallujinaynaa inaan dhammaystirno insha allah saxdiyo isbitaalka kani ma isbitaal idinku aad dhisteenba mise waa isbitaaladii aad istal aad dayactir ku samaynaysaan isbitaalkan waa isbitaal aan dayactir ku samaynayno foundationkiisa waa dhisnaayo laba dabaq uu ahaa dowladda hore iyadoo dhismihii socdaa ayuu istaagay annagii marka wixii laborafiinadii ayaan ku samaynaynaa waa dhammaystir ayay ahayd arrintan waana dhammaystirnay wax yar ayaana u haray inta yar oo hartayna waa qalabayntii iyo sidii maxaa la yidhaahdaa sariirihii iyo waxyaabihii loogu heli lahaa ayaan maxaa la dhaha ku tala jirnaa hadda sacdiyo bal waxaad iiga warantaa isbitaalkan aad dayac-tirteen sida ay sheegteen aasaaskiisii ay iska lahayd dowladdii dhexe qarash intee la eg baa ku baxay dayactirka isbitaalkani iyo qalabayntiisa bismillahi raxmaan raxiim qarash badan baa ku baxay haddana waxa waaye waxa sugaya waa qarash kaloo badan oo in maxaa la dhaha isbitaalkaas lagu dayactiro marka caaw waxaan iskugu imaanay halkan inaan maxaa la yidhahdaa ummadda soomaaliyeed oo nagu caawinto isbitaalkaas dhismihiisa inaan u mahad celinno warbixinna ka siina isbitaalka meeshuu maraayo iyo maxaa la dhaha heerkuu gaaray in ummaddii ay arkaan waxa ay qabteen qurbajoogta inay arkaan waxay qabteen iyo waxay maxaa la yidhahdaa si ay baraarujin ugu noqoto berrita inay wax kale waddanka ay awooddooda u qabtaan insha allah yaa ka soo qayb galay kulankiinan caawa waxaa ka soo qayb gala kulankeenna caawa labadii ra-iisul wasaare hore cabdiweli sheekh axmed iyo maxamed farmaajo iyo culamaa uddiin waxgarad aqoon-yahano iyo duqaydii soomaaliyeed oo dhan oo maxaa la dhaha reer colombos marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ayagana maxaa la dhaha arrintaas ay aada ugu farxi doonaan waxa ay caawa arki doonaan halkaas insha allah
sacdiyo waxay iga warrantaa bal barnaamijka ad ugu talagasheen isbitaalkani ama tafaasiisha uu bixin doono iyo sida looga faa'iidaysan karo maxay ta isbitaalkan horta waxaa looga faa'iidaysan karaa waxa waaye dumarka soomaaliyeed especially dumarka gobolka gado aad bay u dhibaataysnaayeen oo waxa waaye qofkii cunuga ama aan dhalid normal maxaa la dhahaa ahayn labor waa lala carari jiro beled xaawo ama mandheera loola carari jiray ama ceel waaq qofkii dariiqdumarka qofkii dariiq ayay ku dhimanayeen marka maxaa la yidhahda si arrintaas aan uga hortagno isbitaalkan ayaa maxaa la yidhaahdaa ayaa waxaan rajaynaynaa inuu kabi doono wax walba oo eriyadaas gobolka gado baayo bakool anywhere oo maxaa la yidhahdaa soomaaliyeed oo eridaas inay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo jira isbitaalka qaybo badan ayuu leeyahay waa afartan qol ayuu ka kooban yahay wuxuu leeyahay qaybta ambalaasta darbi weyn ayaa ku wareegsan dhul weyn ayuu ku fadhiyaa wuxuu leeyahay toddoba qol oo loogu talagala haddii nersinka iyo university kidska inay ka faa'iidaystaan wax ku bartaan wuxuu leeyahay qaybta dhalmada wuxuu leeyahay qaybtii dadka waaweynaa caruurtii maxaa la yidhaahdaa qaybta dhalmada ay ugu badan tahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa isbitaalkaas in faa'iido weyn uu gobolka iyo inta agagaarkiisa iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaanba inay ka faa'iidaystaan marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maadaama wadankii iska liito oo dowlad caawisana ayna jirin adduunkiina aan laga macnaha waxna caawina ayna jirin inay goboladooda qurbajoogtaan la hadlaya inay dadkooda goboladooda tuulo walbo dadka hadduusan caafimaad haysanin ama maxaa la dhahaa iskuul ma dhigan karo iskuul hadduu haysta hadduusan caafimaad haysanin marka waxaan u sheegaa ummadda qurbajoogta soomaaliyeed meel kastay joogaan in maalinba magaalo lagu goobto oo ummadda soomaaliyeed la dhexgala sida hadda annaga aan isbitaalkan ku dhisnay dadka u dhashay gobolkaas keliya ma dhisan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ayaa tabaruc bixiyey marka waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahdaa gada foundationkan aan u samaynay isbitaalka in ummadda soomaaliyeed oo dhan aan wax la qabanno oon wax la samayno oon isbitaallo la dhisno oo iskuullo la dhisno oo maxaa la yidhaahdaa ayaan rajaynayaa ilahina waxaan uga rajaynaa ummadda soomaaliyeed qalbigooda inuu isu soo jeediyo ay waddankoodana dhistaan insha allah sacdiya sacdiya cabdi daahir ayay ahayd oo ku magac dheer sacdiya jakam oo u warramaysay wariyaha v o a ee colombus cabdikaafi yuusuf aadan sahra sacdiya waxay tahay mid ka mid a aasaasayaasha ururka samafalka ee gada foundation
wax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal degmada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa toddobaadyadan ka socda ciyaaro kala duwan oo kor loogu qaadaya isdhexgalka bulshada wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
tartankan kubadda cagta ayaa waxaa isaga horyimid ilaa siddeed kooxood oo ka dhisan xaafadaha magaalada beledweyne siddeedda naadi ee ciyaaraha isaga horyimid ayaa dhammaantood waxay ahaayeen dhallinta cuslaatay ee magaalada taageerayaasha mid ka mid ah naadiyadii ciyaarayay ayaa waxa uu dareenkiisa ku cabiray sidan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaaji warsame ee tartanka ka socda fosterka ama ciyaartooyda cuslaatay xaafadaha waxay u qayb galeen siddeed koox muddoweyn waxaa ka socotay laba koox isbartiimo iyo fiil tarax oo taaka laba koox waxaa ku guul daraystay koobka ku qaaday kooxda isbartiimo filtar waxay ku hartay samafaynalka kooshin kooshin laba kooshin waa hareen howlwaag waa hareen samafaynalka waxaa isku soo haray laba buunduweyn iyo laba xawotaako kooxda fiiltare iyo waxaa isku aaday kooxda isbartiimo waxaa ku guulaystay kooxda isbartiimo labada xaawataaka laabka iyo kooxda xaawataako oo dhagax jibis waxaa ku guulaystay kooxda dhagax jibis faynalka waxaa dheelay isbartiimo iyo waxaa ciyaaray iyo waxaa ciyaaray kooxda xaawataako socota dhagax jibis koobka waxaa qaaday isbartiimo oo rigoorigooyina ku qaaday waa mahadsan tahay marka ujeeddada koobka muxuu ahaa wuxuu ahaa ciyaartooyda fosterka cuslaatay qaar ka mid ah ciyaartooyda labadii naadi ee kulankii ugu dambeeyey shalay isaga horyimid magacaygu waa faarax cabdicali oo ciyaara xaafadda xawataako aad ayaan ugu faraxsanahay ciyaarta qaabkii ay u dhacday waanan ku faraxsanahay guuldarrada maadaama ciyaarta si nabadgelyo ay u dhacday si banooni fiican ugu soo bandhigay aadaan u faraxsanahay laakiin naadigaada waa laga guulaystay naadigayga waa laga guulaystay finalkii magacayga waa bashiir baryare ay sheegeen ka socda xaafadda buundaweyn ahna kabtanka xaafadda buundaweyn runtii aadaan ugu faraxsanahay koobkaas dhexgalka bulshada ahna lagu taageerayo nabadda mataqaanaa waan aadaan ugu faraxsana inaan maanta ku guulaysano koobkii isdhexgalka nabadda iyo mataqaanaa bulshada marka sidee u aragtaa koobabka sidaan oo kale ama tartamada sidaan oo kale aad iyo aadaan usoo dhaweyna mataqaana waan ku faraxsana aad iyo aadaan u aragnaa runtii waxaan ugu baaqaa dhallinyarada xaafadda buundooyina mataqaanaa ku qaarka dibadaha jiro iyo qaarka dadka joogo in maanta xaafadoodii koob loo geeyay khaasatan xaafadda isbartiiba ay ku guulaysatay maanta koobkii mahad uunsle waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aadka u xiiseysa kubadda cagta waxa uu cabirayaa aragtidiisa muhiimadda ciyaaraha iyo kulamada dhallinyaradu wuxuu u leeyahay muhiimad aad iyo aada waxaa la helayaa isdhexgal bulsho waxaa la helayaa nabadgelyo waxaa leeyahay horumaraa la helaa waxaa la helaa iisheega ganacsiyaa la helaa waxaa la helaa dhallinyaro taya leh oo ka ciyaarto gobolada u ciyaarto gobolka hiiraan una kana soo ciyaarto gobolada dhexe la soo ciyaarto iyo gobolada agooda ah waxaa la helayaa inay dhallinyaradaas ka baaqsadaan inay aadaan iisheeg tahriib gudoomiyaha olombikada gobolka hiiraan cabdikariin xasan cabdulle yaane ayaa waxa uu ka waramayaa ujeeddada tartankan iyo sida ay naadiyada usu arkeen waxaa galabta noo dhammaaday koob oo dhallinyarada cuslaata ama fuustal ah oo ka koobnaa xaafadaha magaalada beledweyne kaas oo ay tiradooda dhammaayeen siddeed kooxood runtiina annaga haddaan ana sportska micnaha isheeg waxaan kor ugu qaadnaa markastaba inaan macnaha aan tartamo qabanno Eh, tartankaana wuxuu ku waa tartan odayaashii micnaha oo magaalada Beledweyne oo dhan ay ka qayb galeen runtiina micnaha farxadda meesha ka jirtan waa mid indhahaada ku arki karto waxayna maanta guushii raacday xaafadda Isbartiimo tartamada ciyaaruhu waxa ay qayb weyn ka qaadan karaan isdhexgalka bulshada iyo in dib ay u soo laabato nabadda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington inagoo gabagabada idaacadeena kusii siqayna markana aan ka codsada ismaaciil xuseen farjar oo dhinacayga fadhiya bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna ismaaciil mahadsanid falastiin mas-uuliyiin ka tirsan dalka maraykanka ayaa ku eedeeyey ciidamada dalka ciraaq horumarada ay sameynayaan maleeshiyaadka kooxda daacish taas oo wararku sheegayaan in kooxdani ay qabsatay goob kale oo ku taalla xuduudda islamarkaana ay dileen boqolaal qof kooxda daacish ayaa dalka ciraaq gacanta ku dhigtay gobolka ama goobta lagu magacaabo alwaliid oo ku taalla xuduudda ciidamada dowladda iyo xoogaga taageeraya ayaa sii xoojinaya weerarada ay ka wadaan gobolka cambar laakiin waraysi uu bixiyey xogayaha difaaca maraykanka ayaa dhaleeceeyey habka ay dowladda ciraaq uga falcelisay weerarada kooxda daacish sidoo kalena hay-adda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota dagaalada dalka syriya ayaa sheegtay in ururka daacish ay dil ku fuliyeen ilaa laba boqol iyo toddobiyo toban qof oo ay ku jiraan caruur waxaana dilkani ka dhacay gobolka dhinaca bari ee dalka syriya ku yaala ee xumus waxaana dilkani ka dambeeyey kadib markii ay maleeshiyaadka daacish gacanta ku dhigeen magaalada taariikhiga ee Balmer- balmira hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadka ay laayeen ururka daacish ay ku jireen kalkaaliyaal caafimaad haween caruur iyo weliba askar ka tirsan dowladda syriya
mahadsanid ismaaciil markana kaalmihii sugaanta heestii bilan cododka macaanee axmed rabsha iyo hibe maxamed hudoon
bilani walaal bima tahe moogtahay badweyne lama beegsade bilani walaal bima tahe moogtahay badweyne lama beegsade ماشي بسلي بانو لباح بهاله قلال كما بيري ماشي بسلي بانو لباح بهاله قلال كما بيري بلغب صوت عيل وابوك كتال بيركي ودنا بلن لو دقابان وما نغضي بركم السماء cododka macaan ee axmed rabsha iyo hiba nuur ayaa gabagabooha idaacaddeenii ilaa iyo afarta galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa ismaaciil xuseen farjar iyo aniga waa falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo برنامج تراه بوكسي haddaad baahantay guryo boqood iyo baadidoon baryo lama hubeen haddaad baahantay guryo boqood iyo baadidoon baryo lama hubeen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.